sanad kasta saddex iyo labaatanka may waxaa la xusaa maalinta caalamiga ah ee joojinta fistula taasi oo sare u qaadaysa wacyigelinta aribtarka xaaladahan caafimaad hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan caafimaadka ee loo soo gaabiyo w h o ayaa waxay abaabushaa taageero caalami ah oo loogu talagalay haweenka taasi oo loogu talagalay in looga hadlo cirib jaridda fistulada sanduuqa dadweynaha ee qaramada midoobey u n f b a iyo la howlgalayaasheeda ayaa bilaabay ololaha dabarjaridda fistula sanadkii labada kun iyo saddexdii hadafka dadaaladani iskaashiga ayaa ahaa in laga hortago fistula umasha iyo daaweynta dadka uu saameeyey fistula waaye fistula ama af soomaali ahaan isku furan waa cudur ku dhaca haweenku kabacdi markii ay dhalaan intay urka leyihiin kuma dhacaan waa cudur ay kaadida ama saxaradu iska soconayso duleel duleel ama dhaawac ilmaha markay foolinaysay ku yimid ah kaasoo kasoo gaaraya ama kaadi haysta ama ama malawadka kaasoo sababaya in saxaradii aan la kontarooli karin hooyada aysa kontarooli karin markay dhasho kabacdi oo meel meesheedii ahayn aysa kasoo baxayso ama kaadidii aysan kontarooli karin oo meel meesheedii ahayd ahayn ay kasoo baxayso sanadkii labada kun labaiyo tobankii qaramada midoobey waxay ku dhawaaqday may saddex iyo labaatankeeda inay tahay maalinta caalamiga ah ee joojinta fistulka umasha xuskii ugu horeeya ayaa la qabtay sanadkii labada kun saddex iyo tobankii waxyaabahan oo maalmaha loo asteeyey waxaa laga wadaa yani wacyigelin dheeraad ah maadaama bini aadamka shaqadiisu ay badan tahay mashquulkiisu uu badan yahay maalinmaha loo asteeyey sida maalinta fistulaha ama isku furanka adduunka oo ah berri maalmin maanta oo labaatan saddexda bish ah waxaa loogu talagalay in raadiyaasha telefishinada ee goobaha caafimaadka meel walba laga wacyigeliyo haweenka oo dhan loo sheego dhibaatooyinka xajmigooda dowladahana lagu wacyigeliyo inay dhaqaalo badan geliyaan si ay uga hortagaan marka waxyaabahaas waay waxyaabaha muhiimadda loo siiyey maalinta la leeyahay waa maalinta isku furanta waxaa laga wadaa waa maalin wacyigelin khaas u ah cudurkaas waaye fistula umasha waa mid ka mid ah dhaawacyada ugu daran uguna naxdinta leh dhalmada fistulada umasha waa dalool u dhexeeya marinka dhalmada iyo kaadihaysta ama malwadka oo ay keento foosha dabadheeraatay oo xaniban iyadoo aan la helin daawooyin tayo sare leh oo lagu sameeyo wakhtigeeda isku furanku dhibaatooyinku leeyahay kow waa dhibaatooyin caafimaad labo waa dhibaatooyin bulsho saddexna waa dhibaatooyin dhaqaale dhibaatooyinka caafimaad waxaa waaye hooyada markii isku furan ku dhaco oo kaadihaystii uu dhaawac ka gaaro fool ku dheeraatay awgeed ama malawadkii uu ka gaaro dhaawac fool ku dheeraatay awgeed waxaa dhacaysa inaysan kaadidii aysan gey karin musqul waqtigay rabta aysan kaadi karin ama waqtigay rabta aysan saxaro karin marka kaadidii way iska socotaa qofkii xafaayadu iska xiran yahay ama kaadidii kaadidu badanaa waa kulusha aashita ahaan waaye waa jirkeeda hoose inay gubtaaba laga yaabaa waxyaabahaasoo ay dhibaatooyinka caafimaadka dhibaatada caafimaadka oo kale oo ay leedaha waxaa waaye maskaxiyan qofku caadi ma dareemaya qof kaadiisu iska socoto ama saxaridiisu iska socoto bulshadii wuu ka dhex cabsanayaa inuu si soo bannaan bixiyo wuu ka cabsanayaa dhibaatooyinka bulshana waxaa waaye xuquuq bulshadu ay ku keento dadka sidaas ah oo ay iska dheeraayaan xataa waxaa dhacda wax badan in raggii qabay haweenka saas noqda ay furaan ay dhahaanba anaka bes waay waa naagtan waa jiran tahay ma sii qabi karno dadka kalena way fuquuqaan waxaad arkay marka dadkii ma soo shacbinhayaan cudurkooda xataa inay noo sheegtaan ayaa mararka qaar dhib ku noqonaysa ayagoo ka cabsanaya in bulshadii ay fuquuqdo dhibaatada dhaqaalena waxaa waaye badanaa cudurkan wuxuu ku dhacaaba dadka aada dhaqaalooda u hooseeyo baadiyaha ka yimaado fooshu meelahaas ugu soo daba dheeraato oo maxaan ku raadayay aan awoodi karin inay isbitaal hore kala xariiraan marka kabacdi ay foosh ku dheeraato maxaan ku raadayey dhaqaalo ay ku isku soo qalaan qaliina u baahan yahay mar kasta dhaqaalo isku soo qalaan ma haystaan marka wixii way kusoo daba dheeranayaan dhibaatada dhaqaalana taas waay xaaladdan caafimaad waxaa keenta kow wacyigelin xumo shaqaalaha caafimaadka ay laga rabo inay wacyigeliyaan hooyooyinka ka wacyigeliyaan cudurkan ay ku baraarujiyaan inay ka qayb galaan antenatal care ama xarumaha faya dhowrka hooyada uurka leh hooyadu inaysan ku daahin fool foosha inay ku dahdaa keenta sida caadigan ah oo ilmihii ay soo galaan kafka markaas kabacdi kafkaas madaxa kaf cunuga oo kafka soo galay uu ku daaho kafka oo maxaan ku rahday kaadi haystii derbigeeda uu dhaawac u geysto ama maalawadka derbigiisa uu dhaawac u geysto meelahaas marka duleel ayaa ka dhalanaya duleelkiioo kaadidii iska wada ama duleelkiioo saxaradii iska wada marka fool daba dheeraatay aa keenta sida laga soo xigtay ururka caafimaadka adduunka ee w h o fistula uurku wuxuu ku dhacaa ilaa iyo boqol kun oo haween ah sanadkii inta badan haweenkaasi waxay ku nool yihiin saboolnimo waxay haweenka ku reeftaa dhibaatooyinka kaadi cisho la-aanta sidoo kale waxay u horseedaa xaalado caafimaad oo dabadheeraada sida niyad jab joogto ah go-daan bulsho iyo saluug nafeed oo qoto dheer nidaamyada caafimaadka iyo bulshooyinka ayaa hoos u dhacaya marka la dhammeeyo fistula takoorka jinsiga iyo faquuqyada bulshada ayaa abuuraya khataro dheeraada taasoo keentay in fistula uu si aan u habbooneen ugu dhex dhaco dumarka iyo gabdhaha saboolka ah kuwa aan la adeegin iyo kuwa la hiibsoocaba saddexda xal ee wax ku-oolka ah ee looga hortagi karo fistulada ayaa ah waqti ku habboon helitaanka daryeel deg deg ah ee umusha iyo dhalaanka xirfadlayaal tababaran oo leh xirfadaha umulisada xilliga dhalmada nidaamyada caafimaadku waxay yareeyaan fistula iyagoo la socda fiditaanka hagaajinta daldaloolada daryeelka iyo hubinta in la helo howlwadeeno caafimaad oo xirfad u leh qorayaasha caafimaadka qaranka waa inay sidoo kale wax ka qabtaan takoorka jinsiga iyo arrimaha kale ee ka digaya haweenka iyo gabdhaha inay aada ugu nuglaadaan dhimashada hooyada iyo dhalaanka siyaasadda caafimaadka oo qeyb weyn la geliyo hooyada iyo dhalaanka iyo maalgashi ayaa ciribtiri karaa fistula dhibaatadan waxaa laga hortagi karaa kaalmo caafimaad oo sax ah dhacdadeeduna waa xadgudub xuquuqul insaanka ah iyo xasuusin cadaalad daro bahasan ololaha aliftirka fistulada oo labaatan sano jirsaday ayaa sanadkan la xusayaa waxaa laga dhigay ciwaankiisa labaatan sano horumar laakiin kuma filna hadda wax ka qabo sidii loo joojin lahaa fistula marka la gaaro labada kun iyo soddonka